Waxaa hoos u dhac laga dareemayaa qiimaha la iibiyo shidaalka sida naftada iyo baasiinka suuqyada magaalada Jowhar ee caasimadda Hiirshabelle. Qiimaha shidaalka ayaa hadda suuqyada Jowhar la iibinayaa lacag dhan hal doolar halka marka hore la iibin jiray hal dhibic shan sababo la xiriira dhibaatooyinkii hore oo ka yaraaday gaadiidleyda keenta shidaalka. Mar aan booqday goobaha lagu iibiyo shidaalka ayaan la kulmay Yuusuf Cabdirasaaq oo ka mid ah ganacsatada waxaana wax ka weydiiyay waxyaabaha sababay hoos u dhacan ku yimid ganacsiga shidaalka.
qiimaha een, shidaalka hadda een, magaalada jowhar waa iska degan yahay oo qiimihii horo markaas shidaalka aan ku gadi jirnay een, maahan inkastoo daruufo badan ay iska jiraan balse hadda waa ka raqiisan yahay oo litarkii waxaan gadnaa een, labaatanki litar waxaan gadnaa sideed iyo toban doolar ayaan gadnaa ama litarkii markaas wuxuu xisaaban yahay pointy nine ama dhibic sagaal sidii loo yaqaan hadba marka sideed iyo toban doolar oo labaatanka litar markaas gadan yahay oo naftada ah basiinka haddaan ka warbixiya asigana sidoo kale een, labaatankii litar waxaan gadi jirnay markii hore labaatan iyo laba doolar aan gadi jirnay lacag gaarayso qiimihiisa ayaan gadi jirnay labaatanka litar een, ha- hadda waxaan gadnaa sagaal iyo toban doolar sagaashan iyo shan senti waaye marka een, waxaa keenaya marka hoos u dhacaas oo hadda markaas shidaalka qiimihiisa ku yimiday een, oo ibil kor u kacsanaa hadda laakiin xoogaa qiimo jabanaa jiro een, waxaan keenayo wadooyinkii oo markaas hadda xilli roobaada lagu jira markaan gadi jirnay waqtigaas oo wadada cariiri ahayd oo biibahana waa iska jireen een, roobna wuu iska jiray marka alxamdulilah ilaah amaad iskale hadda een, booyadii muqdishoan shidaalka keysanaa oo muqdisho kasoo rarato een, ma- maadaama ay wadda dheer ay soo marayso oo afkooda kasoo wareeganayso shabeelaha hoo- hoose ay kasoo wareeganayso kadib ay shabeelaha dhexe usoo gudbeyso magaalada siis jowhar een, marka alxamdulilah een, qiimo dhimis aad iyo aad u fiican oo qurux badan ha jirta laakiin ibil sarakac xilli roobaaday ahayd een, qiimaha gaadiidka wuu kugu kordhayaa qiimaha shidaalka wuu kugu kordhayaa waddo xumo aad iyo aad u baahsan aad u jirtay laakiin hadda qiimaha aan shidaalka gadno maasha allah alxamdulilah een, dadka markaas kastamarka nagu xiran discount fiican ayay heleen oo lacag fiicanaa ka dhacday labaatanka litar hadda waxaan gadnaa oo basiinka ah sagaal iyo toban doolar labaatanka litar oo naftadana waxaan gadnaa een, sideed iyo toban doolar marka qiimahaas ayaan kala iibinaa maasha allah Hoos u dhacan ku yimid qiimaha shidaalka ayaa faa'iido u ah gaadiidleyda magaalada Jowhar kuwa oo markii hore dhibaato ku qabay sar u kaca suuqa.